إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay bayaan diiradda saaraya sababta ay muslimiintu u necab yihiin maraykanka kaasoo lagu soo beegay weerarkii kow iyo tobanka seteembar oo maanta oo kale saddex iyo labaatan sano ka hor ka dhacay maraykanka maamulka dowladda federaalk ee degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa qayladhaan ka muujiyey weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada ilmo xadista ayaa ku soo badanaysa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoona waalidiin badan ay lasoo diristay cabsi daran tiro askar ah oo kasoo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa soo bandhigay maamulka islaamiga ee baay waxaase cirbarar baahsan laga soo sheegayaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan kaasoo saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee dadka alfurqaan ayaa xalay baahisay muuqaal cusub oo soo bandhigaya etoobiya oo isku adeegsatay dowladda federaalka dhexdeeda wadayaasha gaadiidka xamuulka isaga kala goosha gobollada waddanka kenya ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin bilaaban doonta laba toddobaad kadib آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay bayaan diiradda saaraya sababta ay muslimiintu u necab yihiin maraykanka kaasoo lagu soo beegay weerarkii kow iyo tobanka seteembar oo maanta oo kale saddex iyo labaatan sano ka hor ka dhacay maraykanka salmaan axmed ayaa isha soo mariyey bayaanka maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku qoran saddex luuqadood kaasoo ciwaan looga dhigay kow iyo tobankii sebtembar maxay muslimiintu nacayb ugu qabaan maraykanka horodhaca bayaanka waxaa lagu yidhi xilli maraykanku uu baroordiiqayo sanadguurada weerarkii kow iyo tobankii sebteembar labada kun iyo kowdii haddana weli dowladdan ma aysan ku baraarugin cawaaqibta foosha xun ee siyaasaddeeda arrimaha dibadda iyo taageerada ay siiso nidaamka cunsuriga ah ee loogu yaro israa'iil faragelinta iyo gumaysiga uu maraykanku ku hayo dhulalka muslimiinta iyo tabantaabada ay uga qayb qaadanayaan xasuuqa ehelkeenna reer filistiin ayaa ah calaamad kale oo muujinaysa sida dowladdani daalimadda ah ugu guuldaraysatay inay wax ka barato taariikhdeeda dhigdaadinta ee ragaadiyey ummadooda waxay ahayd saddex iyo labaatan sano ka hor markii sagaal iyo toban hadiyey oo mujaahidiin ah oo ku hubaysan iimaan sal adag iyo yaqiinta ballanqaadka allah ay maraykanka ku weerareen dhulkiisa beegsadeen xarumaha dhaqaalihiisa ciidankiisa iyo siyaasaddiisa ayna dhulka la simeen derbiyadeeda adag ee ay aaminsanayd inaan la burburin karin nasiib darro halkii ay ahayd inay ka fogaato asbaabihii horseeday halaaga kumanaan ka mida muwaadiniinteeda ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waxay dowladda maraykanka sii kordhisay kibirkeeda iyo tuqyaankeeda waxayna si aan gambasho lahayn u cilaamisay duulaan saliibi caalami ah oo ka dhana islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi maanta kadib in ka badan labaatan sano oo ay horinaysay dagaal dhig badan ku daatay ayna khasaar dhowr trilyan oo dollar oo ka mid a canshuurta shacabka maraykanka dowladdani wax natiijaha kama aysan keenin waxaa loogu yeero dagaalka argagixisada marka laga reebo inay kala kulantay guuldaro ba'an waxaana intaa ka sii daran inay maanta weli ka dhig la'dahay asbaabihii mujaahidiinta iyo shuhadada muslimiinta ku riixay inay fuliyaan weeraradaas si ka duwan hadallada madaxda maraykanka ee waxbikmijraanka ah ee ku andacoonaya in sababaha keenay weeraradu ay ahaayeen nacaybka islaamka u qabo xorriyadda iyo habnololeedka dadka amerikaanka ah waxay weeraradu ahaayeen kuwo si toosa uga jawaabayey dhaqanada guraca ee siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ee ku dhisan qabsashada dhulalka muslimiinta iyo ka qayb qaadashada xasuuqwadareedka iyo gumaysiga yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer filistiin labadaas sabab ayaana ilaa iyo maanta ah kuwa taagan sidii ay u taagnaayeen sanadkii labada kun iyo kowda maadaama aan arkayno kaalinta uu maanta maraykanku ku leeyahay xasuuqa ka socda ghaza war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii socda waxaa lagu yidhi si aan sharaxaad dheeriya uga bixinno dagaalka uu maraykanka kula jiro islaamka mu'asasada al-kataa'ib waxay dhowaan baahin doontaa muuqaal dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weeraradii kow iyo tobanka sebtembar muuqaalkan oo la daawan karo wax ka badan muddo saacad ah ayaa ku soo bixi doona saddex luuqadood wuxuuna tooshka ku ifin doonaa sooyaalka taariikheed ee maraykanku u leeyahay dulmiga liidnaanta xagga akhlaaqda ah ee haraysay bulshadooda halista uu maanta maraykanku ku hayo nabadda adduunka iyo sababka ay muslimiintu u necab yihiin maraykanka xilli maraykanku uu maanta barordiiqayo annaguna waxaan dhanka kale u ducaynaynaa shuhadadeenna waxaan allah u weydiinaynaa inuu shahaadada ka aqbalo hogaamiyaasha mujaahidiinta iyo hadyeyadii sagaal iyo tobanka ahaa ee fuliyey weerarkii kow iyo tobanka sebtembar waxaan allah ka baryaynaa inuu gaarsiiyo darajaadka ugu sarreeya ee jannada kana abaalmariyo dadaalkii ay u galeen baraarujinta ummadda iyo juhdigii ay ku bixiyeen inay muslimiinta u kacaan jihaadka ka dhankaa fircoonka maanta oo ah maraykanka waxaan sidoo kale allah weydiisanaynaa inuu xorriyaddooda u soo celiyo dhammaan maxaabiista muslimiinta ee ku jeebaysan jeelalka yuhuudda iyo saliibiyiinta ugu dambayntii waxaan dhammaan muslimiinta ugu baaqaynaa inay u istaagaan jihaadka ka dhanka maraykanka iyo xulafadiisa yuhuudda ayna beegsadaan masaalixdooda ku kala firarsan daafaha dunida maankana ku hayaan hadalka allah ee ah وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
maamulka dowladda federaalk ee degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa qeelo dhan ka muujiyey weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh gudoomiye ku-xigeenka dowladda federaalka ugu magacaaban degmada ceel waaqe gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyey weerarada ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bilihii iyo isbuucyadii lasoo dhaafay fuliyeen weeraro khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka kuwaasoo ay ku go-een askari iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka bashiir dhaqane xasan oo hadda gudoomiye ku-xigeenka maamulka ka dhisan ceel waaq ayaa si faahfaahsan uga hadlay howlgalladii ka dhacay muddooyinkii lasoo dhaafay ceel waaq iyo deegaanada ku xeeran bashiir ayaa waxa uu dhaliil u jeediyey maamulka degmada ceel waaq ee uu isagoo ka mid yahay inaysan awoodin sugidda amniga ceel waaq ciidankooduna ay ku fashilmeen inay iska cabiyaan weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyaabaha la yaabka leh ee uu ku cataabay waxaa ka mid ah in degmada ceel waaq aysan lahayn wax askar ah oo suga amniga degmada sida ciidamada booliiska nabad sugidda iyo sirdoonka dhammaantooduna ay noqdeen wax lagu tacabeelay oo halbacaad lagu lisay ah isagoo sii wata hadalkiisa ayaa xusay in amnigooda uu halis ku jiro ayna wajahayaan xaalad cakiranti ugu xumeyd sida uu warka u dhigay war wixii oo dhan waxaad moodaa mataqaanaa maaragta adeer macaan markaa runkuu sheega mataqaanaa waxaas oo dhan baa meesha mataqaanaa ayaa ka maqan waa isdabar calaa nafsak wax annaga aan ku joogno waa runtii run markaan kuu sheego markaan runta kuu sheego waxaa weeye dhaliil kasta oo aad timaado ciidanka waa kala qaybsan yahay ciidan amnigii buu u xilsaaran yahay waa raggii amniga mataqaanaa ka shaqaynaya ragna waa raggii difaaca oo difaaca loogu talagalay oo kore sida militariga camal five kilomitr six kilomitr ka kor in mataqaanaa ka difaacaan degmooyinkii inay ka difaacaan baa militarigii loogu talagalay boliiska waxaa loogu talagalay amniga hoose nabasugadii sirdoonkii iyo mataqaanaa wixii soo socda inay mataqaanaa horta ku sameeyaan war wixii oo dhan waa maqan tahay saaxibow ma jiraan wixii oo dhan baa meesha mataqaanaa ka maqan marka qaraxaan inta intaas aa jirto intaas inta ay maqan tahay oo bolis uu maqan yahay oo nabasuguud ay maqan tahay oo sirdoonkii iyo wixii oo dhan ay meesha ka maqan yihiin khasab waxa weye cadowgaaga waxa weye wuu dagaalamhayaa wuxuu samaynayaa mataqaana sidaad ku burburi laheyd dhaawacaagi dhimashadaadii mataqaana haddee ma muuqdaan wax mataqaana maaragtay difaaco daaragtaliya ma jira boliski ma hayno nabasugid ma hayno sirdoonkii mataqaana ma hayno marka waxa weye degmo mataqaana ayada besa isku filan hadalkan kasoo yeeray gudoomiye ku-xigeenka degmada ceel waaqi gobolka gedo ayaa kusoo aadaya xili ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama gobolka gedo iyo qaybo ka mid a dalka soomaaliya ay sii xoojiyeen weerarada ay ku naafaynayaan askarta soomaalida ah ee caratuurka waa shisheeyaha iyo ciidamada shisheeye ee atmis waddanka soomaaliya ayaa waxaa kusoo duulay ciidamo shisheeye oo magacyo iyo midabo kala duwan leh kuwaas oo hugaan magaca waxaa loogu yeero nabad ilaalinta waxayna dhammaantooda leeyihiin dano mid waliba u gaar ah uu dalku ka leeyahay taas oo aysan wax faa'iidaha u lahayn ummadda soomaaliyeed dowladaha deriska la ah soomaaliya sida itoobiya iyo kenya ayaa mar weliba soo hadal qaada awoodda sii kobcaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna sheegaan oo ay farta ku fiiqaan inaan la dhayalsan karin awoodda militariga xarakada al-shabaab reer galbeedka iyo dowladaha horbuuda iyo duulaanka soomaaliya ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku tilmaamay halis weli taagan ayna walaac xoogan ka muujinayaan iyagoo u baqaya xukuumadaha ay tabantaabiyaan ee ka dhisan qaaradda afrika ilmo xadista ayaa kusoo badanaysa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoona waalidiin badan ay lasoo diristay cabsi daran zakariya cumar ayaa warkaasi faahfaahinaya iyadoo markii horeba bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmayeen dowladda federaalka ayaa waxa ay haatan waalidiinta ku dhaqan gobolka banaadir walaac badan ka muujinayaan xatooyada ilmaha oo ku soo badanaysa magaalada muqdisho waxayna walaac badan ka muujiyeen in ilmaha yaryar keligood aan loo diri karin goobaha waxbarashada qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa ay tibaaxeen in arrintan ay ka dambeeyaan gacmo shisheeye kuwaas oo ay sheegeen inay qandaraas ku soo qaateen dhibaateynta bulshada soomaaliyeed iyagoona carabka ku dhuftay in arrintan ay qayba ka yihiin shisheeyaha kala duwan ee ku sugan xerada xalane kan wax hadaa ninka waddanka u dhalinin oo qandaraas soo qaatay waddamada shisheeye qandaraas ka soo qaatay ninkaas waaye qofka oonta macnaa waddankeenna hadda dhex jooga waa tuugidaasaa looga shaqaystaa dadka dad ogol dadweyne ha jira dadweynka naftirkooda da baarirka laga baxsadaa isbitaallada qaar marka la geeyo isbitaallooyinka meel meel walba isbitaalaa lagu wada furay waxaa arkaysaa isbitaal hebelaa la dhahaa isbitaal fujaa la dhahaa isbitaal exbaresaa la dhahaa waddanka dhan waxaa soo gal n g o soo galay ilmaha yaryarka kelida iyo baarka laga baxsado qandaraaskaasaa maalmahan socdo ilmo laxadaa waa jiraan waxaa loo tuwinkaas lagu qabaa xalane iyo gabdho oo wadanaayo niman xalano ka shaqeeya ama niman la soo dirsaday xalane amniga guudna waa naga haystaan wax kastana waa naga haystaan nimankaas xalano jooga dhibaato badanaa ka cabanaynaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo waayihii ugu dambeeyey dhibaatooyinka ay la kulmayaan bulshada ku nool gobolka banaadir ay isa soo taraysay ayaa waxaa arrintan ay saameyn iyo walaac weyn ku reebtay waalidiinta ku dhaqan magaalada muqdisho tira askar ah oo kasoo goosatay maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa soo bandhigay maamulka islaamiga ee baay sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan maamulka islaamiga ah ee gobolka baay ayaa soo bandhigay askar kasoo goosatay saldhigyo ciidan oo ku kala yaala degmooyin ka tirsan gobolka baay kuwaas uu ka aramiyo maamulka la baxay koonfur galbeed askartan ayaa ka kala yimid magaalooyinka kale ah baydhabo iyo buurhakaba iyo qansax dheere askarigan idinku soo maqan ayaa ka yimid degmada qansax dheere wuxuuna ka mid ahaa ciidamada booliska ee magaalada isagoona ugu dambeyntii isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee baay gobar suufi xasan degmada gafidheerugukoy buulo fulaayo roog gaalada gafidheer roog dol shageey iibka booliska sanidii lama bolooda ka jari gafidheer dhateeleedka dhexgalay askartada degmada dhateelee ka dhexgalay askar ahaana ka shaqeey sasli kala dhex shaqeeyay dhiibta booliska ka tirsanaayo askari aad iyo ahay nayn ka fadmile ilaahay ilaahay eenayyaa sugu dhaafay safayle gacmo furgalay doy maasha allah may faringa mudireeya inay ku tawgasheenan gaalnimadaasi ee kaasu ku bahan meelo dhibaatadaasi daruufta yaala gaartasi dhibaato hoog leh meelana ku tabi gaar ahaan minsheer meesagaada iibaan walba majara melba hoogshilay shageysay saaslay askartan kale ayaa ka kala yimid magaalada baydhabo iyo buur hakabe iyagoona ka mid ahaa waxaa looga yeero ciidamada daraawiishta koonfur galbeed mahay zakarin ama jaaral ree walaale caasimada baydhabo koy shaqaday wali ay tahay askarnami hay gaar ahaan wali ka tarsanay daraawiishta sadisniga jare ururka arabsiga ka tarsanay tababaraa qaadaya sagaal bilood eelboorka baydhabo inteena koy jibkii nabilahi mohamed sala allahu aleyhi wasalam minjida inteena iso diinta musunlay darabsuguno inteena kadhamadaya a go-aansaday maanta gaalamo kadhamadasaday dhamba marka hore yaa lamiyo jeyti shaydan ay tashkiili laakin haddana kutawgasheenay maaha dhibaato eeda weyn ayaa labay dhowlsadee dhamba masheerlaan iyo langunan qaadaan asgadi masheerlaan ay rafaad gaajada meelo yaa lagaaja dungelinta warka ariga meen dadka meelo ka garo ilaha intiyo kutawgasheenan meelo mooro masin yaallo inti meelo diinti diinti nabilahi mohamed salallahu alayhi wasalam meelo diintisaka kadhagma intiisku kooytama faringasinbiraadskumeeloa gacmo furnalaydhawaayo maasha allah asad cabdi ibrahim buuri qabiga kuwaay buureedi shalay askudi buureedi shalay ayaa kudi haddana maantana buurfalay aanbay gaarabina la shaqeey daraadisaay sanadii olaad haddii tana waa kali boolay oo oo ilaahay saanta gaalay oo wadankay dadka diinta aanbay intii oo sudaano wadanka oo sukaano diyaadi huuliyo diiran yaa faringan wadara ali ibrahim habi duura kaba teraawish shambalad dalagay diinjeyaan bay sheedhaan lena gulami hakan abdiraxmaan ibrahim duura kaba ciidamada duura kaba daraawish dowbeet muddooyinkii dambe waxa isi soo tarayay askarta ka soo baxaya safka shisheeyaha iyagoona isku soo dhiibaya walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta waxaa sicir barar baahsan laga soo sheegayaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan kaasoo saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada mubaarak cumar ayaa ka waramaya deegaanada uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa weli ka taagan sicir barar baasan oo saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada sicir bararkan ayaa yimid kadib markii isbedel ku yimid qiimaha dollarka shidaalka iyo badeecadaha kale ayaa saameyn ku yeeshay nolosha bulshada ku nool deegaanadaas sicir bararkan ayaa lagu eedeeyey maamulka la magac baxay somalilan kaas oo bulshada ku eedeeyeen inuu sare u qaaday canshuurta laga qaadi jiray bulshada qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada burc ayaa ka hadlay sida u saameeyey sicir bararkan xagga nolosha ah horta sicir bararku wuu jiraa xoogna wuu u saameeyey waxaasoo dhanna waxa keenaya waa doorarka kacay waayo doorarku hadduu kacana wax walba horta way kacayaan dowladda horta runtii waxay dayacday oo macalgaar ahaanna sii dayacay baanka aanu eedaynayno waayo waa shaqadii baanka dhexe weeyaan runtii waxaa arkaysa adoo maanta kaga tegey saaka shidaal ayaa caawa laga oranayaa saddex kun baa fuushay adduunyadana ma dhici karto sixir intaa leeg in hal litir fuusho hal maril keliya markaad iminka haddeer sarifanayso boqol dollar dee markaad sarifanaysana waxay kaa wax yar baa lagugu siinaya haddaad saaca kadib doo boqol dollar u baahato toban dollar kalaa lagu saaraya maciishadu way saray u kacday shidaalladii saray u kaceen maciishadu saray u kacday qaadkii baa lacagtii guranaya adkayd wagnig sbiidkaa guranaya ganacsatadii baa guranaysa waxaasoo midhan baa wada doolar doonaya dadkan doolar kama soo baxo warshada ma lihin dhaqaale wax soo saar ma lihin dalka wuxuu noqday mataqaanaa kun boogood buu yeeshay dalku haddaad juuq jiraa qaar mucaarada odhanaya annagu nala hadlaya qaar muxaafida odhanaya haddu nala hadlaya qaar gobolla ku maqan baale annagu nala hadlaya dadka oo dhan mid walba boogoqod buu yeeshay tan iyo heshiiska etoobiya lagu siiyey qeybo ka mid ah badda soomaaliya ayaa deegaanada uu maamulkaasi ka arimiya waxaa ku soo qulqulaya dad etoobiyaan ah kuwaas oo la wareegeen shaqooyinka ay qaban lahaayeen bulshada warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan alfurqaan ayaa xalay baahisay muuqaal cusub oo soo bandhigaya etoobiya oo isku adeegsatay dowladda federaalka dhexdeeda warbixinta warkaasi muxsin ayaa soo jeedinaya soomaalida dhammaanteed ayada oon la kaala dheegin cadowga dhabta ay leedahay dhax la deeriraysay weligeedna ay soo dhex til godobta dheeraatay dagaal dhiiggallay iskaga qubo dhacay kani waa muuqaal cusub oo ay habeenkii xalay baahisay warbaahintan islaamiga ah ee alfurqaan kaasi oo uu cinwaankiisu ahaa dhexgalka xabashida ethoobiya ee dowladda federaalka iyo dhiiranaanta wakiiladeeda sida gaarkaahi ugu matalo daakhilka maamulka uu seetaha u hayo xasan sheekh maxamuud muuqaalkan ayaa sidaba ciwaankiisa laga akhrisan karo amaba laga dheehan karo diiradda lagu saaraya laba ujeeddo oo muhiim ah xilligan kala guurka ah ee aynu maanta nool nahay waxaana lagu bidhaaminayaa xaqaa'iq in muddo ah la isku dayaayey sidii lagu dabooli lahaa walow qorax soo baxday aan sacaba lagu qarin karin lagana soo gudbay xilligii kutira kutaanka ee laga xaqiiqa been sheegi jiray hore wuxuu dhinac mare uu ku dhiici waayey asagaa ku dhiiraday inuu wada dhex qaadaaye isdaarkan oo la daawan karo qadar dhowr iyo labaatan daqiiqo ah ayaa daaran in bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed tooshka loogu qabto xaqiiqada xidhiirka ka dhexeeya xabashida iyo dowladda federaalka oo marba heer soo maraayey iyo in bannaanka lasoo dhiga dhiiranaanta dabadhilifka ku daa dowladda ethoobiya balse qaybaha hore ee muuqaalka ayaa lagu dulmarayaa daawadahana loogu soo bandhigayaa siraaca soo jireenka ah ee ka dhexeeya bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed iyo xabashida ethoobiya kaasi oo ka mid ah loolannada had iyo jeer dunida ku dhex maraya islaamka iyo kiristanka ethoobiya ayaa marar kala duwan oo kala fog ku soo duushay dalkan muslimka ah ee soomaaliya iyadoo mar walibana damacsanayd sidii ay ku qabsan lahayd oogana dhigi lahayd gobol ka tirsan ethoobiya oo uu ka babado calankeeda ethoobiya xilliyadii ay soo gashay dalkeenna waxaa ka mid ah kalkii hore ee xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ahaa iyadoona ku timid dalbashadiisa xasan ayaana si diiran u soo dhoweeyey xabashida una xaaray boggiisa iyo laabtiisa qodobada muhiimka ah ee lagu soo bandhigay muuqaalka dhexgalka xabashida ee dowladda federaalka waxaa ka mid ah sida uu xasan sheekh ugu milmay xabashida iyo in uu ku kacay falal ay ku dhici waayeen madaxdii xabashida ku daamneed ee isaga ka horraysay sida in uu u tacsiyeeyey mana zanaawi xilligii uu dhintay iyo in uu soomaali galbeed oo ah gobol ay etoobiya gumaysato ku sheegay in uu yahay dhul xabashi weliba ay kaamirooyinku qabteen isagoo halkaasi ka dhaanteenayo It's very clear to all of us that late Prime Minister Mele Zanawi was a great African leader that left legacy and achievements which we all need to sustain and continue to his legacy as a model for our renaissance as an Africa.
dhammaanteenna way noocaddahay in ra-iisul wasaarihii hore ee meled sanaawi uu ahaa hogaamiye weyn oo afrikaan ah kaasoo ka tegay dhaxal iyo hiigsi oo afrika u ah mid ay ku dayan karto which we all need to sustain it and continue to his legacy as a model.
dhexgalka xabashida ee dowladda federaalka ayaa gaaray heer lagu faano baraha bulshadana lagu soo bandhigo qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka oo uu ka mid yahay axmed fiqi ayaana sheegay inay ka barbar dagaalami doonaan waxa loogu yeeray libaaxa madow balse filanwaa ayaa ku dhacay dowladda federaalka markii uu abiy axmed heshiiska badda la saxiixday hogaamiyaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi arrintan ayaana ah mid si fiican looga dheehan karo muuqaalka ay baahisay alfurqaan muuqaalka ayaa qeybihiisa dhexe waxaa lagu soo bandhigayaa halkii ay ka istaagtay dowladda federaalka in xabashida ethoobiya loo gacangeliyo qeyb ka mid ah dhulka soomaaliyeed iyadoona kolkaasi xasan sheekh uu sheegay in aysan diidnayn in etoobiya bad la siiyo balse ay u cuntami weyday in isaga la dhinac maro aan hadda ka horna aan ra-iisul wasaaraha etoobiya aan ku dhahay etoobiya badda agsas ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aashana dhex taallo ee waxay tahay etoobiya badda acces way u yeelanaye see ugu yeelanaya laakiin hal midaan soo qaadaya intaasi kadib waxaa muuqaalka lagugu tusayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalk oo sheegaya in aysan wax mabaadi ah oo ku aadan ethoobiya aysan lahayn maalinbana ay si oola dhaqmaan wax istiraatiijiyada etoobiya aan ka leenahay runtii ma jirto madaxda soomaaliya maalin waxay ku leeyihin etoobiya waa etoobiya cusub etoobiya etoobiyada hore maaha way la digriyaan way la heesaan waxay sheegaan waxay ku leeyihin dadkan waa walaalahaynay leeyihiin haddana ayaamo ka bacda iyadoo haddana cadowga haddana leeyahay unbaa baa arkaysaa etoobiya weliga isa bedeshaa lagu leeyahay haddana marna waxaa lagu leeyahay etoobiya etoobiyadii hore ma aha laakiin siyaasiyiinta jahawareer waxaa iska jira aanba istiraatiijiyada cadow etoobiya nooga aadan oon leenahay maba jirtaba siyaasiyiinta aadaas iska leh shacabka soomaaliyeed mar kasta wuu ka digtoon yahay dowladda etoobiya iyo damaceeda muuqaalkan oo ah mid xaqaa'iq badan xambaarsan aadna u xiise badan ayaa sidoo kale qaybihiisa dambe waxaa lagugu bidhaaminayaa dhiiranaanta ay maalmihii dambe la golo imaadeen dabadhilifyada ethoobiyaanka ee iskugu jira xildhibaano iyo hogaamiyeyaal kuwaasi oo si cad warbaahinta oga taageeray ethoobiyaanka kuna tilmaamay in ay abaal badan ku leedahay soomaalida arrintan ayaana timid kadib heshiiskii dhex maray masar iyo xasan sheekh anigoo xildhibaana tegey etoobiya kaalmo weydiistay ciidamo soo tababaray lugtii aan ka soo qaaday ceel berdoo xuduudka yaan xudur ku imid maalinkii xudur la qabanayey waxaa weeye safka hore ayaan xabadda ka ridahayey ma inkirayno dowladda etoobiya dadka soomaaliyeed iyo dadka koonfur galbeed iyo kuwa bakool waxay u qabatay marna ma inkirayno cid inkirtayna ma aqbalayno maalinkaan hiilka u baahnayn ee dhibaatada ugu xoog badaysa waxayna garab istaagayna iyaga ahayn waxa dadka annaga hadda waardiyeynayana ayaga weeye annaga oo aanan marnaba marxaladaha dalkeenna jira aan cidnana madaxa hoos ugu dhigaynin haddanana waxa weeye kaalinkooda in la inkiro ma aqbalayno dhanka kale waxaa soo muuqday guddoomiyaha degmada waajid ninka lagu magacaabo maxamed macallin oo difaacaya ethoobiyaanka weliba isagoo ku khudbeeyey afka axmaariga si uu u muujiyo halka uu wafaagiisa etoobiyaanka ah gaarsiisan yahay aniga deegaan ahaan degmada waajid oo maanta guddoomiyaha aan ka ahay afartan iyo shan kilomitr markaan istaagno etoobiyana dersnala etoobiya dersnala ah haddaan u gacanhaatiye ayagaa ii imaanayo fariin haddaan u diro ayagaa ii imaanayo haddaan dantado ama dhibaato ay gaarta ayagaa garab taagan ayagaana garab taagan soomaalinimada la leeyahay shisheeye kaalkaal baa tihiin markii la hadlaba shisheeye kaalkaal iyo waxaas iyo hadda ma joogto sheekada soddon sano etoobiyana garab joogtaa ciidamada hadda noo jooga ayadaa tababartay ayadaa hubka siisay qoryaha hadda ay haystaan waxaan leenahay etoobiya ma ka kaftami karno inyaa gorbey etoobiyaano inyaa wenim etoobiyaano inyaa mengist inyaa mengist etoobiyaano waxaan leenahay etoobiya ma ka kaftami karno shakhsi dhiigga soomaalinimo uu dhab ugu yaallo iyo ruuxiskiisu dhanyoon dhiman dareenkiisu hadal aan inuu dhihi karabaa cidi tani waa xaqiiqada cad ee maragmadoontada ah mala awaalkana aan u baahnayn ee ku aadan ethoobiya waxa ay ka damacsan tahay soomaaliya iyo sida ay siyaasiyiinta dowladda federaalka daacadda oogu yihiin xabashida arrintan oo bulshada soomaaliyeed ku qasbayso in ay isku tashato una diyaargarowdo sidii ay ku difaacan lahayd muqadasaadkeeda iskagana dhicin lahayd xabashida ethoobiya halkaas aynu ku dhaafno warkii aad kala socoteen idaacadda islaamigaha alfurqaan